sabuuraddii lixdan iyo lixaad dadka dhulka oo dhammow ilaah farxad ugu qayliya oo ammaanta magaciisa ku gabya ammaantiisana qurxiya ilaah waxaad ku tidhaahdaan shuqulladaadu cabsi badana weynaanta xooggaaga aawadiis ayaa cadaawayaashaadu isugu kaa dhiibi doonaan dadka dhulka oo dhammo adigay ku caabudi doonaan wayna kuu gabyi doonaan magacaagay u gabyi doonaan seelah balkaalaya oo arka shuqullada ilaah xagga binu-aadmiga wuxuu ku sameeyey waa cabsi badan yihiin wuxuu baddii ka dhigay dhul engegan oo iyagu webiga dhexdiisa waxay ku mareen lug oo halkaasaan isaga ku raynraynay isagu weligiisba wuxuu ku taliyaa xooggiisa oo indhihiisuna waxay fiidhiyaan qurumaha haddaba caasiyiintu yaanay kor isu qaadin seelah dad yahu ilaaheenna ammaana oo codka ammaantiisa ha la maqlo kaasoo nafteenna nolol ku haya oo cagaheennana aan u oggolayn in la dhaqdhaqaajiyo waayo ilaahow adigu waadna imtixaantay oo waxaad noo tijaabisay sida lacagta loo tijaabiyo waxaadna gelisay shabagga dabinka ah oo waxaad simaha naga saartay culaab weyn dad baad madaxa naga saartay oo waxaannu dhex galnay dab iyo biyo laakiinse ugu dambaysta waxaadna keentay meel barwaaqo ah haddaba anigu gurigaaga waxaan la soo geli doonaa allabaryo la gubo oo waxaan kuu oofinayaa nidiradaydii bushimahaygu ay ku hadleen oo afkaygu sheegay markii aan dhibaataysnaa oo waxaan allabaryo la gubo kuugu soo bixinayaa xoolo buurbuuran iyo wanan iyo fooxood oo waxaan kuu soo bixin doonaa dibiyo iyo orgiyo seelah kulli intiinna ilaah ka cabsataay kaalaya oo maqla oo waxaan sheegayaa wuxuu naftayda u sameeyeye isagan afkayga ugu qayshaday oo waxaan ku ammaanay carabkayga haddaan dembi qalbigayga ku arkay sayidku iima uu maqleen laakiinse sida runta ah ilaah waa i maqlay oo codkii baryadaydana dheegtuu u dhigay mahad waxaa leh ilaaha aan baryadayda diidin oo aan naxariistiisana gees iga marin